الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah hiiraan kadib guulihii ay geesiyaasha tawxiidka ka soo hooyeen macaarigtii deegaanka beerayabaal beesha gaaljecel oo xoolo fara badan ku wareejisay ciidanka tawxiidka ee ribaadka uga jira duleedka buulaburde waxaad maqli doontaan kelimaadkii ay jeediyeen nabadoonnada beeshaasi qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kataa'ib akhbaariyaha oo caawa baahiyey muuqaalka weerar mujaahidiinta ee ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay deegaan ka tirsan degmada dharkenle ee magaalada muqdisho sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa dowladda siliibiyadaha ee etoobiya oo burbur qarka u saaran baarayaal caalamiyaha iyo kuwa maxalli ah oo saadaaliyey suurtagalnimada burburka nidaamka xabashiga ah ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa warbixin ku aaddan ayaad faafreebka caawa ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah wasaaradda difaaca dowladda siliibiyada maraykanka oo ka laabanayso heshiisyo difaaca oo ay la gashay xukuumado ay ka mid tahay kooxda riddada soomaaliya iyo taraamba oo amray in daaha laga feedo musuq maasuq ay ku kaceen mas-uuliyiinta wasaaradda sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa saraakiil ka tirsan maamulka ashaadala diriirka koonfur galbeed oo sheegay in xubno ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay weerareen deegaanka jasiira ayna halkaasi ka geysteen dilal iyo dhaawac waxaad sidoo kale faafreebka ku dhegaysan doontaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo dhac noociisu cusub yahay ka bilaabay muqdisho qoys walba oo lagu soo rogay inuu dhiibo raashin lagu quudiyo murtadiinta barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo abuusheyba ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
أجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda siliibiyadda ee xabashida etoobiya ayaa burbur qarka u saaran iyadoona baarayaal caalami ah iyo kuwa maxalli ay saadaaliyeen suurtagalnimada burburka nidaamka xabashiga ah ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba qaybo ka mid ah warbaahinta falaqaysa waxna ka qorta arrimaha etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan calaamado badan oo muujinaya rajabeel ka taagan xaalada guud ee dowladda silibiyadda xabashada etoobiya oo ay ka holcayaan dagaallo lagu hubtay oo sii lawlixaadsanaya marba marka ka dambaysa dagaaladaasi ayaa waxaa ugu waaweyn kuwa ka socda gobollada amxaarada iyo oromada iyo weliba gobolka waqooyiga ee tigre oo mid ka mid ah labada garab ee jabhadda t b l f ay ka dhawaajisay qorsho dagaal oo ka dhan ah dowladda dhexe ee federaalk etoobiya sidoo kale warbixintu waxay xustay in ay jiraan saddex xisbi oo mucaarad ah kuwaasoo si wada jir ah u soo saaray baaq ay ku dalbanayaan in la badbaadiyo qaranka iyagoo ka digay burbur ay sheegeen in etoobiya ay qarka u saaran tahay xisbiga e n a t xisbiga e b r b iyo xisbiga midnimada etoobiya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano ee e u b ayaa si weyn u qiimeeyey natiijadii ka soo baxday shirweynihii labaad ee xisbiga talada dalka haya ee barwaaqa soranka kaasoo toddobaadkii hore ka qabsoomay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya koongareeska oo mar kale u doortay abiy axmed inuu sii hayo hoggaanka dalka ayaa ku andacoonaya in etoobiya lixdii sanne ee lasoo dhaafay guulo ka gaartay dhanka dhaqaalaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda oo ay weheliso guulo xagga cadaaladda ah sheegashadaasi ayay warbixintu tilmaantay inay u muuqato mid su-aalo la iska weydiin karo marka la eego xaqiiqda hadda ka jirta etoobiya maadaama uu dalku cagaha la galay dagaallo baaxad leh iyo dhibaatooyin amni oo ogolaaftay nolosha kumnaan rayid ah oo ku kala nool gobollada dalkaasi ee kala duwan intaa waxaa dheer ayay warbixintu tiri xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee baahsan oo ay ku jiraan xabsiyada sharcidarrada ah kufsiga iyo dilalka sharcidarrada ah ee ka socda aagaga colaadaha waxaanay arrimahaasi wiiqayaan sheegashada xisbiga taladahaya farxaddan waxay ahaan lahayd mid aan xad lahayn haddii etoobiya ay runtii gaari lahayd guulaha aan jirin ee afka uu ka sheegtay xisbiga hayaa talada dalka lixdii sanne ee lasoo dhaafay ayaa lagu yidhi baaq halkudhigiisu ahaa badbaadinta qaranka oo wadajir ay u soo saareen saddexda xisbi axsaabtu iyaga oo qiimeyntooda ka duulaya waxay ku doodayaan in bulshada etoobiya ay qarka u saaran tahay burbur waxaanay iftiimiyeen sida ay uga sii darayso dhibaatada amni ee ka jirta dalka iyagoo xusay hubanti la-aanta nabadgelyo ee ka dhex jirta guryaha dhexdooda xisbiyada ayaa sidoo kale tilmaamay afduubyo madax fursho ah oo baahsan oo ka socda gudaha etoobiya halkaasoo muwaadiniinta lagu qasbo ayay yidhaahdeen inay bixiyaan malaayiin lacagta etoobiya ah si loo sii daayo iyagoo geesta kalena carbaabay in gudaha dalka iyo dacladiisaba ay ka holcayaan colaado sababay dhibaato baaxad leh oo soo gaartay shacabka bishii nofembar kii xisbiyada mucaaradka oo ay weheliyaan howlwadeenno ayaa isku dayey inay abaabulaan isku soo baxyo dadweyne oo lagaga soo horjeedo dagaalka balse dowladda ayaa mamnuucday waxaana la xiray qaar badan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha oo xabsiga la dhigay ayaa lagu yidhi warbixinta dhanka kale waxaa hoos u dhacay oo burbur qarka u saaran dhaqaalaha waddanka kadib xasradaha isdabajoogga ah ee ay la kulantay dowladda dhaqaalaha etoobiya oo muddooyinkii dambe la tacaalayay caqabado adag ayaa wajahaya hoosu dhac ba-an oo saameeyey dhinacyo badan oo nolosha bulshada ah dhaqaalaha oo horey u ahaa mid xawli ku koraya ayaa hadda wajahaya walaacyo ay ka mid yihiin sicir bararka sare korarka deynta dowladda iyo yaraanta maalgashiga shisheeye xaaladda dhaqaale ee adag waxaa qayb ka ah colaadihii ka dhacay waqooyiga etoobiya kuwaasoo curyaamiyey wax soo saarka warshadaha iyo ganacsiga dagaalkii gobolka tigrey inkastoo xal siyaasadeed laga gaaray haddana wuxuu sababay burbur dhaqaale oo hakad ku yimid ganacsigii gudaha iyo dibadda warbixinaha caalamiga ahna waxay muujinayaan in etoobiya ay lumisay xasinoonidii dhaqaale ee ay haysatay taasoo horseeday inuu hoos u dhaco kobaca g d b-ga sicir bararka sare ayaa ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee saameeyey shacabka qiimaha badeecada daruuriga ah sida cuntada iyo shidaalka ayaa si aad ah kor uga kacay taasoo culays ku noqotay nolol maalmeedka qoysaska dakhligoodu hooseeyo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa dhowr jeer ka digay in etoobiya ay u baahan tahay dibhabeyn dhaqaale si ay u soo kabato culaysyada jira sidoo kale maalgashigii shisheeye ayaa hoos u dhacay iyadoo shirkado badan oo caalami ah dib uegis ku sameeyeen qorshahooda maalgashiya etoobiya sababo la xiriira xasiloonin darada siyaasadeed iyo caqabadaha dhaqaalaha waxaa intaasi dheer lacagaha qalaad ee dalka soo geli jiray gaar ahaan xawaaladaha ay diraan qurbajoogta etoobiya ayaa yaraaday taasoo sii xumaysay xaaladda bangiyada iyo ganacsiga gudaha si kastaba ha ahaatee dowladda etoobiya waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay dib ugu soo nooleyn lahayd dhaqaalaha iyadoo wada qorshayaal lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan tamarta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah sida biyaha iyo macdanta sidoo kale dowladda waxay raadinaysaa deyn cafin iyo maalgelin cusub oo ay ka hesho hay-adaha caalamiga ah si loo xaliyo dhibaatadan khubarada dhaqaalaha waxay soo jeedinayaan in etoobiya ay u baahan tahay xasiloonni siyaasadeed dib u habeyn maaliyadeed iyo xoojinta wax soo saarka gudaha si loo yareeyo ku tiirsanaanta badeecadaha dibadda laga keeno iyadoo waddanku wajahayo caqabado badan dhammaan iyada oo waddanka uu wajahayo waxaasoo dhibaato ah ayay haddana dowladdu waxay wajahaysaa khilaafyo xoogan oo kaga imaanaya dibadda diblomaasiyadda adisababa ee dibadda ayaa hoos u dhacday taasoo xitaa keentay inay xurguf soo kala dhex gasho nidaamka abiy axmed iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka kumana sii jirto hadda oo uu aqalka cad yimid trump oo aan la ogeyn go-aanada iyo mawaqiifta uu ka qaadan doono dowladani
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisa horan aan ku guda jirna dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa barta alkataayib ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey muuqaal ay soo saartay kataayib al akhbaariya kaasi oo ah weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka buurta caligoley ee degmada dhirkinley ee magaalada muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka trump oo wasaaradda difaaca maraykanka ku qasbaya in ay soo gudbiso xogta gaarka ah ee kharashaadka ku baxa ciidamada maamulka cusub ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in ay fatashaad ballaaran ku sameynayaan dhammaan xafiisyada wasaaradda difaaca ee loo yaqaan pentagon donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku shaaciyey in musuq maasuq iyo wax istobamarin ay ragaadisay wasaaradda difaaca sanadadii uu joogay biden elon mask oo loo xil saaray la xisaabtanka wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda ayaa qaaday tallaab uu ugu dhacayo dokumentiyada sirta ah ee wasaaradda difaaca sida kharashaadka ku baxa howlgallada sirta ah ee ciidamadu ay ka fuliyeen daafaha caalamka iyo xitaa lacagaha la siiyo jawaasiista ka hoos shaqeeya ciidamada tallaabadan waxaa ka qayla dhaamiyey saraakiisha wasaaradda difaaca oo u arka mid xasaasi ah halisna gelin karta nafta saraakiil muhiim ah trump ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi shaqo wanaagsan ayuu wasaaradda difaaca ka qabanayaa elon mask waa in loo dhacaa galaalka uu musuq maasuqu dilooday ee bentagonka maamulkii baiden ayaa miisaaniyadda sanadlaha ah ee wasaaradda difaaca u qoondeeyey lacag dhan siddeed boqol sagaashan iyo shan bilyan oo dollar waana lacag ku dhow hal trilyan trump ayaa qorsheynaya in miisaaniyaddan aad loo dhimo qorshayaasha cusub waxaa ka mid ah in la laalo dhammaan heshiisyadii wasaaradda difaaca maraykanka ay la gashay dalalka dibadda waxaana la filayaa in uu meesha ka baxo heshiis sanadkii hore saraakiisha bentagonka ay la galeen xukuumadda muqdisho heshiiskaas oo dhigayay in maraykanku shan bilyan oo dollar uu saldhigyo uga dhiso dalka garsoore amerikan heer federaal ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay soo saaray qaraar mamnuucayo in la fatasho oo la dhaco malafaadka khaaska ah ee wasaaradda difaaca balse trump ayaa gaashaanka u daruuray wuxuuna elon maska ku amray in uu bannaanka soo dhigo lacagaha sida xun loogu bixiyey wasaaradda difaaca waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saraakiil daacaddu ah gurgurte oo lagu weedeeyey weerarka mas-uul ka tirsan maamulka lafta gareen wararka ka imaanaya deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan kooxda hirdada ee uu madaxa u yahay murtad xasan gurguurte ay weerareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka uu hogaamiyo murtad lafta gareen murtad cabdalle asad oo ah guddoomiyaha maamulka shaadaladirirka ah ee koonfur galbeed ugu magacaaban deegaanka jasiira ayaa sheegay in ay weerar kala kulmeen saraakiil murtadiin ah oo daacaddu ah gurguurte kuwaas oo ku soo weeraray hoy ay ka deganaayeen deegaankaasi ninkan ayaa sheegay in mid ka mid ah saraakiishaasi oo ahaa taliyaha waxay ugu yeeraan maleeshiyaadka riddada boolis militaro oo u sheegay in weerarka ay soo qaadeen uu la xiriiro ka hortagga abaabul ka dhana villa soomaaliya oo iyaga lagu eedeeyey balse wuxuu sheegay inaysan jirin abaabulkaasi weerarka lagu soo qaadayna uu ahaa mid ku talagal ah oo la doonayay in isaga lagu khaarijiyo wuxuu sheegay in sarkaalkaasi iyo laba sarkaal iyo maleeshiyo kale oo watay ilaa saddex cabdibilo ay soo weerareen hoygooda halkaasna ay ku dileen mid ka mid ah istaafkiisa iyo walaalkiisa sida uu sheegay murtad cabdalle asad oo maamulka lafta gareen ugu magacaaban guddoomiyaha deegaanka jasiira weerarka maanta ka dhacay deegaanka jasiira ee lagu eedeeyey saraakiisha daacadda u ah kooxda murtad xasan gurguurte ayaa kusoo beegmaya xili bishii sebteembar labada kun afar iyo labaatankii uu xasan gurguurte siyaasiyiinta mucaaradka ah ugu goodiyey in uusan ka aqbali doonin hub uruursi isaga ka dhan ah oo ay sameeyaan uuna weerari doono goob kasta oo ay tuhumayaan inay mucaaradku isku abaabulayaan sidoo kale bishii lasoo dhaafay ee janawari ayay ahayd markii war ka soo baxay taliska booliiska kooxda hirdada soomaaliya lagu amray in mucaaradka aysan hubka culus ku dhex wadan karin muqdisho waxaan markaan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshaadka liyo boolis oo kordhiyey beegsiga dhallinyarada dhagaxbuur ee soomaali galbeed degmada dhagaxbuur oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogaysanayay beegsiga ay maleeshaadka liyo boolis ku hayaan dhallinyarada degmadaasi dhallinyarada ayaa waxay dhigayeen kacdoonno ka dhana maleeshaadka liyo boolis ee xabashadu ka dhisatay dhulka ay gumaysato kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada shir ay dhallinyaradu uga tashanayeen aayahooda ayaa waxaa weerar ku qaaday maleeshiyaad ka amar qaata taliyaha ciidanka degmada dhagaxbuur iyagoona halkaasi ka soo qafaashay tiro dhallinyaro ah waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xoogaga fano oo ka hortagay weerar ay ciidamada etoobiya kusoo qaadeen xoogaga mucaaradka hubaysan ee fano ee ka dagaalama waqooyiga gondar ee etoobiya ayaa sheegay in ay ka hortageen weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan milatariga dowladda etoobiya kaasi oo ay ku doonayeen in ay kusoo xishtaan deegaano ku teesan xuduudda ay etoobiya la wadaagto suudaan sida uu daabacay wargeyska borkena dhanka kale ciidamada etoobiya ayaa xoojiyey xashdiga xoogan ee ay ka wadaan goobaha ay gacanta ku hayaan maleeshiyada fano gaar ahaan waqooyiga gondar halkaasoo ay ka dhaceen dagaallo culus oo faraha looga gubtay waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha bulshadu ku wada xiriirto gaar ahaan kuwa soomaalida waxaa maanta si aadah looga hadalayay qodobka ku saabsan dhaacu weji cusub leh oo kooxda hirdada soomaaliya ay ka bilowday magaalada caasimada ah ee muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qoys walba oo caasimada ku dhaqan ku amray in ay bixiyaan badar ama raashiin si loogu quudiyo maleeshiyaadka murtadiinta arrintan oo guux ballaaran ka dhex dhalisay baraha bulshada ay dadku siyaabo kala duwan uga darinceliyeen dadka ayaa isku raacay in falkan yahay burcadnimo aan geedna loogu soo gamban balse waxay ka bixiyeen fasiraado kala duwan dadka qaar waxay bashiir sababta xilligan keentay ku sheegayaan in maleeshiyaadka murtadiinta ay waayeen lacagihii ay ka heli jireen dowladda salibiyadda maraykanka halka dadka qaarna ay ku sheegayaan dhicii joogtada ahaa oo kooxda xasan gurgurte ay casriyeysay qaar ka mid ah aragtida dadweynaha haddii aan eegno waxaa ka mid ah cabdisamed macalin qof ay u qoran tahay waxa uu leeyahay in maalin walba kooxdan diiratada ah ee xasan gurguurte ay dhac cusub la soo baxaan waxaa sabab u ah bulshada muqdisho oo u nugul dhibta xitaa aan samaynaynin wax falcelin ah runtii waa wax laga murugoodo ayuu yidhi qof kale oo lagu magacaabo farxaan nuur waxa uu leeyahay marka ciidankii saadkoodii suuqyada la geystay baa la keenay in shacabka lagu cadaadiyo in laga guro si xooga qof kale oo lagu magacaabo xaabe maxamed waxay leedahay dowladdu haddaysan mushaarka ciidanka bixin karin madaxdu ha is casisho dad wax qabsan kara oo aan shacabka xaalufin ayaa imaanayay ayay tiri qof kale oo ay ugu qoran tahay liibaan cabdi xaaji waxa uu leeyahay odaygan gurgurte waddanka ilaahay ha ka qabto dadka waa kadeeday subxaan allah ayuu yidhi qofka ugu dambeeya haddii aan bashir soo qabanno waxaa lagu magacaabaa cabdulqaadir aadan dhageeye waxa uu leeyahay lacagta aad sheegayso ee canshuurta iyo raashinka intaba waa xaaraan meel ay diinta uga soo aroortay ma laha allah laga cabsado masaakiinta ayaan la baadin oo xoog loo sheeganin ayuu yidhi xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa aad buu mahadsan yahay walaalkeen maher maxamed ayuu kaasii ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا qaybaha dhexe ee faafareebka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo wilaada islaamiga ee hiiraan kadib guulihii geesiyaasha tawxiidka ay ka soo hoyeen macaarigtii deegaanka beerayabaal beesha gaaljecel ayaa tiro xoolo geela ku wareejisay ciidanka tawxiidka ee ribaadka ugu jira duleedka degmada buulaburde ee wilaayada islaamiga ee hiiraan munaasabad ka dhacda degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayay beesha gaaljecel ku wareejisay saddex iyo toban neef oo geel ah oo hadiyad ah taasoo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada buulaburde ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ugu horeen geesyada ku sugan furinta hore ee deegaanka beerayabaal ugu hambeliyeyey guusha allaah uu ku manaystay iyo sida ay u xasuuqeen murtadiinta sidoo kale odayaasha dhaqanka gaaljecel ayaa saddex iyo toban neef oo geela ku wareejiyey ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed iyagoona u wakiishay ugaaska in hadiyadda geela ah beesha ka gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furinta beerayabaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور دنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waxaan wareejinaynaa annakoo ah odayaasha beesha gaaljecel ee geel saddex iyo toban neef ah ha uu talagalnay mujaahidiinta oo furmaha oo ku jilib xiran oo ilaahay kitaabkiisa difaacay inaan ku wareejina annakoo odayaasha reer gaaljecel aan soo aruurinay waxaan ku wareejinaynaa ogaaskayna ogaas xuseen ee ogaas cabdulaahi ogaas maxamed ayaan ku wareejinaynaa asigane waxaa isku sii wareeji doonaa walaalaha furmaha joogo shalay maanta ayaa aruurinay intaan biseen maku eka waa halahaan dhiig joojina ugu talagalnay in la sii gaarsiiya ilaahay subxaana wa tacaala dadkii soo bixin allah barakeeya dadka cadowga la xisaabtamaane ilaahay caafimaad ha ku siiya haddii nahay odayaasha beesha gaaljecel cid noo dirti male annakaan qaadannay inaan bixinna ummaddaayna aan ka qaadna cadowga ilaahay oo kitaabka ilaahay la dagaalamaa in lagu jibiye ayaan soo aruurinay walaalaha oo cadowga hortaagan garabkiinaan nahay cadowga la xisaabtama annaga haddii nahay odayaasha beesha gaaljecel horay aan beeca u qaadannay waa niila joognaa haddii dhaawacantiinaan niila dhaawacan nahay haddiid xanuusantiinaan niila xanuusan nahay haddaad furun ku jirtiinaan furunta niigula jurnaa kistaan yaroon iigjoojinta ogaaska aan ku wareejinnay hordhac waaya waa soo socdaa cadowga la xisaabtama ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan cadowga ummadda islaamka dhibi ilaahay inas jibiya dadka ummadda oo soomaaliyeed oo cadowga ku hoosnool waxaan ka codsanaynaa ina gaalada aan la xisaabtan gaal waa garanaysiin gaal gaal waa gaal sidiisa dhan waa noola caddeey annaka cadowga aan leennahay waa gaal ciidanka gaal jeceloo diyaarsan wax loo diyaare oo hubka aan gadanayna cadowgiisa waa gaal gaaladaas in iska dhicinaa rabnaa gaalkaas ninkii garab oo soo siiyane gaaladaas noola mid yahay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi
bismillaah alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin walaalayaal haddaan nahay beesha gaal jecel geelan waa saddex iyo toban neef odayaashii beesha gaal jeclaa soo wareejisay annagana waxaan nahay dhalinyartii beesha gaal jecel waxaana diyaar u nahay naf iyo maal inaan dagaalanna gaal meel kastoos joogo aan ku weerarno taas waxaa waaya innaga dee beesha gaal jecel nahay gaal garabna weligaan uma noqonin mana u noqon doono mana u noqon doono waxaan diyaaran lahay naf iyo maal inaan ugu hor tagno waxaa waaya intaan waa dhiig joojin intaan iyo tobankeedana waa soo socotaa waxaa waaye beesha gaaljacel intaanay keentay saddex iyo tobankaa neef ay keentay intaanay ku ogdaan lama dhahaaya bilaa waaye intaasoo daba socotana aa ka badan insha allah naf iyo maalna diyaaraan la lahay odayaashii doorkooda waa soo qaateen doorkii dhallinyaradana anoo af ku hadla dhalinyarta katiibada sheekh xasan barsana naf iyo maalna diyaaraan la nahay odayaashaas waa odayaashahayna meeshiina geeyaana aanu ku noolaanaynaa aanu ku dhimanaynaa wabilaahi towfiiq bismillaah alxamdulilah meeshaan waxaan ugu hadlaynaa geela dhabarkayga taagan oon u wadna maxaan ku idhaahdaa mujaahidiinta furunta ribaadka ugu jirto aan ugu deeqnay saddex iyo toban neef oo geel ee waaye furunta nimanka ku jiro oo mujaahidiintae waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay as u kaalmeeyo kaalmadaas ilaahay aa maxaan ku ugu dalbaynaa ilaahay hala jaro annagana maciigiinaa nahay geelaan aad arkaysiin geel boqol ahaa soo daba joogo kistaan sii barakaysta deg degna waxaa idinku soo gaaraya geel boqol leh oo ribaadka ugu talagalnay oo mujaahidiinta haddii alledma aan maxaan ku ihahdaa hayahe aan ugu talagalnayaa soo daba joogo haddii nahay beesha gaaljecel oo gobolka hiiraan maciigiinnaan nahay haddii alle edma nimanka ku jiro gaalada gaala raaca e oo maxaan ku idhaahdaa hayahee nimankaas waxaan leeyahay ka tawbakeena gaala idin afiici ma haysa ka tawbakeena gooray goor tahay ka tawbakeena haddae tala idinla siman tahay haddiid ka tawba keeni waaysiino haddaad kashalaayi doontiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد walaalyaal maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa geel dhan saddex iyo toban halaad annagoo beesha gaaljecel beesha gaaljecel weyne saddex iyo toban halaad hordhig waaya waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesha gaaljecel asaga oo geyn doona insha allaahu furunta safka hore geelaas waxa waaye walaalahayn mujaahidiintae ribaadka ku jiro hore dhac waaye inay dubi ka dhigtaan intay laga soo qaadine shalay iyo beriga baan ka aruurinay meesha hadda aan joogno ilaahay sadaqa ha ugu dhigo mujaahidiinta waxaan u sheegaynaa garabkeenna inaan taaganna haddii nahay beesha gaaljecel inaan hore idinka jirno inaan midig idinka jirno inaan bidax idinka jirno inaan gadaal idinka jirno biidnillaah marna maalin qura ama cawo ha ku hurdina beesha gaaljecel xaggeeda inaad kaliciifaysiin ilaahay idinkiis annaga gaala colaalna nahay gaala heshiis lama ihin allaahu akbar ciddii gaalo waddane heshiis lama ihin waxaan qaadanay ilaahay kitaabkiisa raa'idaa garabka noo saaran ilaahay kitaabkiisa annaga waxaan u galnay beeco muddo laba iyo toban sano ka hor aan beeco galnay beecadaasaan ku galnay show walaalayaal beecadiin la galnay abusubeeri allah u naxariisto oo abuu cubayd aan ku jidiidanay meesha la yidhaahdo baarrooble annaga dib ugu noqon ma hayno dadka u soo hanqaltaagaayo beesha gaaljecel qorraxsinka waxaan u sheegaynaa gaaljecel waddankiisa nabad waaye islaannimaas ku joogaa gabarhtiisa iyo wiilkiisa iyo odagiisa iyo culummadiisa iyo caamadiisa diinay qaateen dadka qorraxsinka mar walba hadlaayo waxaan u sheegaynaa afkooda yaa qorraxsin ku dhufanin ninkii qabiilkiisa dabgeli gurigiisa nin gubay aa raba gurigaayna inuu gubo waxaan la hadlayaa ninka la yidhaha cali jeyte afkiisa maalin walba wuxuu leeyahay qorraxsinkaan u socdaa qorraxsin haddaad imaaddo cali jeytow bakhtigaada uraala hataa wax ku duuga la arki maha baaqaas waxaan ku siinaa bakhtigaada bariga waxaa laga yaabaa bil ka bacdi ama maalmo ka bacdi wax ku duuga inaad tasho wallaahi suma wallaahi bakhtigaada ku uraa afkaada qorraxsinaa ku soo taagin qorraxsin waxaa degan qabiil qabiilo badanaa degan qabiilka ku soo xiga waa beesha gaaljecel ansaar waaya ilaahay dartiisa ansaar u tahay annaga gaaljecel aan soo hanqal taagin kuwa ka dhashay oo murtadiintaan soo hanqal taagaynin adigoo suubiga noo dhexeeyo oo ridda'a inay tidhaahdo maalin walba qorraxsinkaa ii dhimin bakhtigaadaa qorraxsinku uraa odayaw fajaystaha ohow haddaas ilaahay hanuunkuulu dan leeyahay allah ku soo hanuunay haddiid hanuun laheenna qorraxsin waa ku bakhtinaya afkaada daba haddaad qorraxsin tidhaahdo wallaahi suma wallaahi gaaljeclaan iska fiirinay meeshaad ku hoytaan kuugu imaanaynaa intaasaan ku soo gaabinaa haadaa wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما عند الله خير وأبغى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أولا الله سبحانه وتعالى ينمهد علينا نقدر مسلمين انت كذب ولا ليال سيدا أركيسان باشي إيجالان هذا ماشي جوغو وسمر كمان وواح يرو هردعه ee loogu si degdeg ah in walaalihii furmaha ku jira in loo geeyo loogu talagalay ku talagalkii iyo wixii beesha ay ku talagashay way dambeeyaan maalmaha nugu soo foolan waa insha allah waad arki doontaan waxaan codsanaynaa marka intaa yaroon maxaa la yidhaahdaa hordhaca ah inaad naga sii guddoontaan annagana waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesh ogaas xuseen ogaas cabdulaahi walaalihii furmaha ku jiray ee garab iyo gaashaan aan isu ahayn aan la dhiminaynay dhacanta aan la qaybsanaynay gaajada aan la qaybsanaynay xabadda aan la qaybsanayna waxaan leenahay ayagana isbiru sabra ajar xisaabsada insha allahu micin ayaan nahay garabkiinaan buuxinaynaa gaashaan ayaan idin nahay gurmud ayaan idin nahay insha allahu walaalaha muslimiinta reer soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa in walaalaha mujaahidiinta garab la siiyo gaashaan loo noqdo ciddaan wax uu tarayninna ay wax u dhimin ilaahay kitaabkiisa la maalgashto waan ku barwaaqownay waan ku dhaqannay ilaaha nooga gargaaray waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan walaalaha muslimiinta oo deriska annahay gobolka nala degan in ay ilaahay kitaabkiisa wada difaacno aan maxaa la yidhaahdaa garab iyo gaashaan u noqonno gaaladana aan ka noqonno beri kana hor imaadno aan diidno xiriirkooda aan goyno la dagaalanno qalbiga aan ka nacno intaasna waxaan ugu baaqaynaa walaalaha deriska reer gaal jecel waxaan leenahay faanol fara kama qodno cadowgii waa isoo gaashaan buursaday naftiinna iyo maalkiinna waxa lagu dagaalamayo ilaahay kitaabkiisa lagu difaacayo lagu xisaabtamayo ka mid yihiin muslimiinta ansaartaho lagu xisaabtamayo ayaad ka mid tihiin jiif ma jiro maal dib loo dhigaayo ma jiro lax jecla ma jirto maalka ha la bixiyo nafta ha la bixiyo ducada ha la wado soo jeedka ha la badiyo akhiiran geelanna hadda waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi waa saddex iyo toban neef asigana waxaan leenahay ogaas meelihii loogu talagelay insha allahu waxaan rajaynaynaa in si deg deg aad ku gaarsiisid walaalihiina aad ugu tegi doonto xoolaha kuwarajidoonteedna nooga tacsiiyey wax u qalma ma aha waxa aan dhiibnay farriin naga gaarsiiyey in jidka ku soo jirno waxaan iyo wax ka badan iyo wax u dhoweyn aan soo wadno naf aan soo wadno rag fara badan aan soo wadno hubkii beesha ay haysatay aan soo wadno jidka aan ku soo jirno fariintaasna naga gaarsiiyey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalimaygaroone maalimaygaroone mugdi maalimaygaroone magacayna waa mujaahid wiinku been kumari maayalane mowlahey waaya magagweyne gaal jecel ninkii meyd malaynaaya miigii magaalaan jirnaa waa ismoodnaahe martidaayna mirimayna ii meel la joogaayna martidaayna mirimayna ii meel la joogaayna maay halaad waxaa meyracnaa meel yaroo araye maayhalaad waxaa meyracnaa meel yaroo araye wax maraykan soo maharsadoos milafu soo yeelay magagaayna laga heli mahaay ii meel la joogaayna miinku been kumari maayallane mowlahey waaya waa mujaahid waa mujaahid magacaayna waa mujaahid mugdi maalimagaroone magacayna waa mujaahid mugdi maalimagaroone magacayna waa mujaahid mugdi maalimagaroone magacayna waa mujaahid ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo saddex iyo tobanka neef ee geel hadiyadda ah kala wareegay odayaasha beesha gaaljecel ayaa ballanqaaday in hadiyaddan uu gaarsiinayo geesyada ribaadka kaga jira beerayabaal isagoona sidoo kale beesha gaaljecel ugu baaqay inay hubka la soo baxaan soona garab istaagaan geesyada ka dagaalamaya bariga hiiraan bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun alxamdu lilaah alxamdu lilaah ilaaha mahad iskale jibiyey cadowga alla tabaaraka wa tacaala ee maalmahan waday iskudayada inuu ku baabi'iyo albaabada ku xiro ilaahay tabaaraka wa tacaala maxaakiimtiisa albaabada isugu xiro doonayey ilaahayga tabaaraka wa tacaala jibiyey aan u mahad celinaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaaha tabaaraka wa tacaala ku mahadsan mahad aan la soo koobi karin maanta waxaa jiro iyo waaqic aan ku noolnahay iyo cadowgii soo maaragtay ruqaansaday nooc walba lahaa ee cid walba soo adeeg allihii jibiyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo khaasatan jabhadda wilaayada islaamiga hiiraan ee maaragtay shafka u dhigtay cadowga allah tabaaraka wa tacaala garabkooda ha galo inta ka shahiidin alla tabaaraka watacaala shuhadada wax ka aqbalo inta dhaawacantayna dhaawac allaha u shaafiyo cadowgaas ay shafku u dhigan alla tabaaraka watacaala gacantooda ha ku cadaabo waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dhammaan mujaahidiinta kaas ahaan ragga mujaahidiinta ahaa ee qadiiddaas maaragta ilaahay tabaaraka wataala u qadaray furinta tagay cadow alla tabaaraka watacaala baabi'iyey maantaan ugu dambaysay goobahoodii la wareegay dhabarka u saaray waan u mahadcelinaynaa waan u hambalyaynaynaa dhammaan muslimiintana waxaan leenahay waxay noo tahay farxad iyo maaragtay waxweyn kaas ahaan reer hiiraan in maanta cadowga alla tabaaraka watacaala uu jabo ee maaragtay dhirbaaxtadaas ku dhacdana alxamdulilah rabbi alcaalamiin waan ku faraxsannahay si qaas ah reer hiiraan aad bay noo taabanaysaa waana ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa intaa kadib ee halkan waxaa ka muuqdo waad arkaysaan waa geel saddex iyo toban neef ah ay ugu wareejiyeen nabadoonnada iyo noqobada beesha gaaljecel ee reer hiiraan akhyaarteedii waxaan leenahay waa idinkala wareegay jazakum allahu khayran waxaanu ku wareejin doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo raggii shaqadaa lahaa furinta ayaan geyn doonaa insha allah tacaala raggii jeyshka ahaa ama ciidankii furmaha joogay inaan u geeyo oo aan gacantooda geliyo insha allahu tacaala ugu ballan ilaahina waxaan idin weydiinaya insha allahu tacaala meesha aad ka soo bixiseen wax khayr qaba iyo beddel khayr qaba allah idiin geliyo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo intii dhiibtay iyo nin walba mogta kaalintaad ka geysateen iyo xoolaha soo arooriseen xoolaha alla caafimaad idinku siiyo nasri iyo wanaag iyo diin ilahay tabaaraka watacaala guryihiina ka buuxiyo reerka waxaan leeyahay sida aad sheegteen geelaan saddex tobanka neef waa hordhac wuxuu hordhac u yahay geel badan oo soo socda insha allahu tacaala kanna waa idinkala wareegay meeshii looga talagelayna waa geersiin doonaa dhammaystirkii insha allahu tacaala inta dhinneedna waa laydinka rabaa sida u dhaqsiyaha badan insha allah hadduu la yidhaahdo waa idinka fadhiya soo dhammaystiro ayaan leeyahay sidoo kale waxaan halka rabaa in baaq ugu jeediyo guud ahaan reerkan odaygu u ahay oo khaasatan katiibata sheekh xasan barsane waxaan leeyahay wakhtigiina ayaa la joogaa maalmahan insha allahu tacaala howlihiina iyo shaqadiina waad wadateen doorkiina ayaa la jooga insha allah hadduu la yidhaahdo la xisaabtankii cadowga ayaa bilowday kaalintiina iyo meelihii lidinku aadeen kasoo dhalaashaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ballantiina isaan ku ballan insha allahu tacaala marka waxaan dhihi lahaa dadaalka aad wadaan insha allahu tacaala iyo maalin hore meelahan isku aragnay iyo qaabkaad wax u wadeen insha allah diyaargarowgiinii iyo furimihii aad joogteen si adkee insha allah hadduu ilaah yidhaahdo cadowgaasaa ku dhabarjibin laheedeen shaqadiina aad ku qabsan laheedeen ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa ugu nusrayn laheedeen hore usii wada insha allah ayaan leeyahay guud ahaana beesha waxaan leeyahay wartalow maanta wax loo socdo oo maaragtay duulaanka lagu yahay waa allah tabaaraka wataala kitaabkiisa waa nasrigan iyo diinta aad haysataan marka waxaan ilahay ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa inaad maaragtay ilaashataan danteenna ku jirto danta muslimiinta ku jirto xaggiina cadowga yuusan ka soo fakarin horena waad u difaacdeen meelo badanaad ku difaacdeen haddana wakhtigiina ayaa la jooga insha allahu tacaala katiibada iyo guud ahaan reerka waxaan leeyahay hala diyaargaroobo nin walbow soo diyaargaroobo soo istaag ayaan leeyahay insha allahu tacaala qabaaidka reer hiiraan waxaan leeyahay warqalaabooy maanta bari iyo qoraaxsin reer hiiraan kalama laha waxaan haysanay nabad iyo amniyaan haysanay cadowga alla tabaaraka wataala duulaankaa soo qaaday kaas ahaan reerka maanta dabka lagu haloo sii gelinayo ee dhibta iyo balaayada maalin walba la dhex taagan yahay ee ilmahooda ay barakacayaan ee rafaadka taagan tahay waxaan dhihi lahaa war dagaalkan maanta socdo ee diimeed oo mogta gaalada ay wado ee diinta lagu wado mid maaragtay maanta loo caal heli karo ma aha marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala inaad ka waantowdaan ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa usoo joogsataan ilaahay kitaabkiisa maaragtay wax ka weyn oo ka khayr badan oo adduunka hayeella ma lahan ase dastuur aan ahayn oo shaqayn karana ma lahan oo shaqayn doona marka asigaan isla difaacanno cid walba oo kusoo xadgudubtana iyacaan iska dhahan haddii la dhihi waayo sida maanta meelaha murtadiinta ee joogta ee qabaa'ilka muslimiinta qoryaha isugu dhiibta ee fidnada ay u taagan tahay ee la isu dilayo ayaa la rabaa in la gaarsiiyo horena waan u sheegnay haddana waan ku celinaynaa mooryaannimo iyo diin la'aan dooni mayno cid walba doontana waxaan leenahay ama jeyta ha ahaado ama cid walba ha ahaato waxaan leenahay ka waantoobo qodobka kale on raba wuxuu yahay inan dhah ugu dambeeya qolada murtadiinta ah guud ahaan kaas ahaan kuwa naga dhashay walaalka baqa tabaaraka wa tacaala war maanta waxa aan haysanno ee nabad iyo amni iyo diin ah gaalnimo iyo kufri ku bedel cid aan ka yarayna malaha warnimo idinkana ha ku ceeboobina oo adduun ha ugu ceeboobina oo qiyaamana canaar iyo cadaab ha ku gelina ka waantoobe toobadkeena waxaadna ogaanaysaan dadaal walba jihd walba bixiya cid walba soo adeegsada cid walba soo dira insha allahu tacaala beesha gaajo dhulka ay leedahay kitaabka alla waxaan dhahay maka shaqayn doona insha allah dulayraad asiga ayaa mogtahay marjicno asiga ayaan leenahay asigaas waxaan ahayna ka tala qaadan mayna insha allahu taala asigaasaana difaacayna insha allah hadduu la yidhaahdo gunti iyo gabagabadii waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan ee noo suurageliyey maanta inaan walaalaha reer gaaljecel beesha gaaljecel ah ee nabadoonadeeda geelaas inay keeneen waxaanu ku wareejin doonaa insha allah hadduu la yidhaahdo meesha eelaad furamaha nagayn doonaa hada wabillahi tawfiq wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب